Qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamka daryeelaya magaalada Jowhar ayaa xilligan wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan, hoy la'aan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka daryeelaya magaalada Jowhar. Dadkan ayaa ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa waxaa saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka daryeelaya magaalada Jowhar ayaa codsaday in gurmad la soo gaaro.
iyadana sidoo kaleentooda waay waddankaasaan deganay waddankaasaan haddii biyo intana naga mareen intana naga mareen oo meel aan aadna aan weyn waxaan is ireen mataqaanaa iska iska haajira haajirka aan soo haajirnana intaan intaan soo degan iska deganayno dad uun xoogu shaqaysada tahay oo masaar maya yaambo beeri haddii biyo galeen waxaan ka qabaynahay waa soo haajirin waxaan haysanana male ee, raashin isaga wuxuu ilaahay ku sii waaba helaa waxaa roob ugu onkorato male bac male waxaan cunsanaynaa in kaamka dha- aniga kaligay shakhsi ahaan wax cunsamaayo kaanka in mataqaanaa horta koow lagu soo bilaabo hoy ay ku hoydaan oo bac leh baca u tiira beri hadda roob hadduu yimaado halka aan ku jiro roob ma celiyaa ma celiyo aqaladoo dhanna sida waay waxaa horta kow noogu daran hoyga aan ku hoyayno ku noolnahay oo mataqaanaa saanya saan aan ku leennahay in mataqaanaa rooba dawda inta biyaagalaayo hadday korka yimaadaan hoyga waxaan ku hoyanno aniga danta meehan i keentay waxaa waa horta dan ilaahay ilaahaya dan bixi karo bin aadan dan bixi karo laakiin danta inta i keentay aniga dudub laa horta ka imid waxaan aan ku- aan u imid beriga dhib oo ihaaya aan meeshaan u imid maahan haddiin dhib ihaynin gurigayga iska joogi lahay baraka aan ahay ilaahaa loo baahan yahay waxaan rabnaa haddii wax noo qaban kartiin in wax noo qabatiin aan rabnaa masaakiinaan nahay masaakiin ilaahaan nahay waxii noo tari kartiin noo tara Biyo- barakac biyo biyaana soo barakaci dantayna iyo daruuftayna waa ka soo tagli waxaan fara ku hayna ma laha dabkayna saana u dansayaa muslimnaa noo shidaayo muslimka ilmihin wadani hataa meel kuma ogna cambahaana caba iyo maalo cunoohayaan waa iska sii banoohayaan haddaantaa waa barakaceen waa waxay ku jiraan xaafaday ku jiraan aniga saana u joogaya kii oo yimaad aan meehan u fadhiyaan biyo ku siiyaa waxaan rabnaa wixiis ilaahay iniga soo qaadayo inay berigu noogu soo tagtiin oo ilaahay inii soo dhiibaayo ilaahay wax aniga soo qaado waxna allah aniga soo dhiibo saasaan u baahanaa inta uga koobadaha waa u daran Ee, hooy ay ku hoydaan alaabay wax ku cunaan bacay roobka ku hergalaan roobka hadduu yimaado sidii irya la iska hor maaha waxay galaan he male